beeraleyda somalilan ayaa ka faa'iidaysanaya warshad dib u habeyn ku samaynaysa wax soo saarka beerahooda iyadoo dhowaan la goostay dalagyadii kasoo go-ay beeraha ayaa hadda meelo badan oo somalilan a beeraleydu waxa ay dalagyadooda geynayaan warshad dib u habeyn ku samaynaysa si ay ugu noqoto iibgeyn wanaagsan iyadoo arrintaas ay beeraleydu u arkeen mid dhiirigelin karta wax soo saarkooda haddaba warbixin arrinta ku saabsan waxaa magaalada hargeysa kasoo diray waryahayaga ilyaas cabdicali beeraleyda somalilan ayaa ku faraxsan suuq ay u helayaan dalagyada ay tabcadeen labadii xilibeereed ee u dambeeyey oo ay ka iibsanayso warshad maxalli ah warshadda ayaa beeraleyda ka iibsanaysa dalagyada kale ah galley hadhuudh qamadi lowska iyo sisinta oo ay shido kadibna ay bacayso oo ay dib suuqa ugu iibgeyso dadka ayaa u isticmaala dalagyadan canjeerada mashaalida soorta iyo lowska oo dib loo soo sameeyo cumar maxamed ayaa ka mid a beeraleyda wajaale ee warshadda ku xidhan waxayna guga iyo dayrtii u dambaysay ka iibsatay boqol iyo labaatan kiish oo isugu jiray galley iyo hadhuudh uga soo go-ay beertiisa oo cabirkeedu yahay laba iyo toban saac cumar oo loorka laga siistay labaatan dollar ayaa labadaasi xilli warshadda oo keliya ka helay laba kun iyo afar boqol oo dollar haddiiba uu helo cid ka iibsata waxaa laga siisan jiray markii hore lacag intaasi ka yar beeraleydu marka ay suuqa si iskooda u keenaan dalagyadan waxaa loorkii laga siisan jiray toban dollar oo keliya cumar waxa uu sheegay inuu dhib ku qabay suuqu helidda dalagyadiisa faa'iidada dhaqaale kuma qabin beertiisa laakiin waxay calaf u ahayd xoolihiisa hase yeeshee walaacaasi waxaa meesha ka saartay warshadda ka iibinaysa wax soo saarkiisa qoyska cumar oo ka kooban shan qof waxa uu lacagtii ka soo gashay dalagyada ku iibsaday raashin ay quutaan carruurtiisu horta noo soo go-ay labadii labadii xiligi xiligii gugi iyo xiligi beertii dalagyadii aanu faa-iidanu ku helay tani waxay noqotay mid baahidayadii dabooshay oonu kaga raysanay dhig iyo daal badan oon aanu la mari karnay maxaa tale markaanu suuqa keena dalagii noo soo go-ay laakiin tani waxay nagu beertay dhiirigelin bay noo samaysay in ma garanaysa ayay aanu xilligan helno dad naga iibsada dalagyadii beerahayada kasoo go-ay labadii labadii xilli xilli wakti maxay tolwallahi beerta baahiyo badan bay dabooshay hadday tahay baahida qoyska iyo baahida dayactirka beeraha iyo horumarinta inaan dhiirigelina siiso oonu ku dayactirno beerihiion hore dalag in badan inaanu soo saarnaanu hadda rajeynayno axmed cabdi cumar madaxa xidhiidhka dadweynaha ee warshadda beeraleyda ka iibsanaysa dalagyada ayaa ii sheegay inay arrintani u sameeyeen si aanay dalagyada dalka ka soo baxa u khasaarin waxa ay ku xidhaan baco ka ilaalinaya inay xumaadaan marka waxaan isku daynay inaanu inaanu sameyno dalagii beereena kasoo baxayay oo dadku aad beeraleydu ka caabin jira ohan jira lanagama iibsado inaan anagu noqono bal source ay ka iibiyaan islamarkaana bulshadii ka caabinaysay cunto xumada iyo maarata inaan ka iibino amba aan ku wareejino iyagana cunto nafaqa leh oo dabiici ah oo micnaha farsamadiiduna waddanka lagu dhex sameeyey oo mitana wax kimika ah iyo wax maarata aanas ahayn marka sidaasaan isku dayna alxamdulilah rabbilcaalamiin cid waxaan odhan kara annaga aan ahayn oo intaan isu nimi wax kastoo la bilaabaya waxaa laga bilaabaa kow wax yar baanu ku bilownay markii hore makiinad haruur yar baanu ku bilownay waanu farsamaynay waanu backage garayn jirnay waxaana weeyaan shirkadii ugu horreysay ee somaliland laga furay ahayd ee noocan u shaqaysaba markaa kole culays hore markii hore wuu naga soo wuu naga qabsaday marba meel bay taagnay shirkaddu waxaan dareemi karaa markii aanu bilownay shirkadda laba kun iyo lix iyo tobankii waxaanu ku bilownay inaanu maalintii ridiqno gadbad hadhuudha oanu xidhxidhno markaasoo mataqaanaa aanu samayno gadbad hadhuudha hadda ayaanu ku bilownay toddoba iyo sagaashan gadbadood ayaanu dheyli ridiqnaa maashaalida oo ay haweenku cunaan wakhtiga umusha ayaa ka iman jirtay dalka dibaddiisa budada oo laga sameeya canjeerada iyo soortana waxa ay dadku si iskood ah uga soo shiidan jireen makiinado yaryar oo ku yaala suuqyada warshadda ayaa dukaanada yaryar ka iibisa raashinka oo u xidhxidhan cabiro kala duwan oo ugu yar yahay rubuc sida uu raadiyar gow sheegay khadar cawil oo meherad yar ku haysta xaafadda cabaaye ee magaalada hargeysa khadar waxa ay ku qaadan jirtay in dalagyadan hadda uu helayo markii hore ay wakhti badan ka qaadan jirtay waxa uu kasoo iibsan jiray midhahaasi dalagyada suuqa kadibna waxa uu geen jiray meel lagu shiido isagoo dib u xidhxidhi jiray oo ay wakhti badan ka qaadan jirtay lacagtuna ay dulsaar ku ahayd
si wanaagsan bay nooga socdeen oo iminka la nooga iibsadaa markii hore waxaa jirtay intaanu qamadiga qaadoon soo ridiqno ayaanu haddana dib aanu meherada ugu soo aanjirno haddana dib u mismiisi jirno dib u xuli jirna howl badan ayaa naga gaari jirtay laakiinse iminka waxaa lanoo keenaya iyadoo gaari lagu sido iyadoo laga soo shaqeeyo bacaa ku moorsan dadkii aanu ka iibinayna way ku farxansadaan makiimadana lacag baanu ku bixin jirnay lagu ridqayo markaa daadana suuqada haddana dib baanu miisi jirnay haddana bacaa naga geli jiray oonu ku miisi jirno iyaguna lacaga waxaasuu kharashaa naga geli jiray sidan baa noo dana qiimo jabanna la naga siiyo waxaasoo howlan imika way way naga baxday khadar waxa uu xusay inay sii kordhayaan dadka xiiseynaya cunnada waddaniga lacagta ugu yar ee ku iibiyaan rubaca cunnadan ah waa kun shilin oo lacagta somalilanna una dhiganta labiyo toban senti oo lacagta doolarka ah waxaa jira dad fursado shaqo ka helay isku xidhka warshadda iyo beeralayda cabdiqaadir yuusuf cabdilaahi ayaa ka mid a sidoo kale wuxuu ka mid yahay beeralayda gobolka awdal ee ku xidhan warshadda qaab dilaal ah ayuu uga dhex shaqeeyaa isagoo beeralayda ka soo qaada dalagyada u soo go-ay kana iibiyo warshadda wuxuu tilmaamay inay tani meesha ka saartay khasaarihii ay kala kulmi jireen suuqa
beerta haddii la eego dalagyadan dibadda laga keeni jiray saamaynta nagu lahaayeen imiga dawo yaraatayo maxay tore de dalka gudihiisii baabaanu ka helnay sadayna dheeri gelisa oo maxay tore dalagaas dalka gudihiisa oo ka tayo iyo ka wanaagsanaa inuu kani ka tayo wanaagsan yahay cadeeyey kii kale laakiin marka hore dee baahida qaabkan loo sameynayo iyo qaabkan magaranaysa ayay loo horumariyey baan dee awal jiray badqabka caafimaadka ee dalagyada ay bacayso waxaa hubiya hay-adda dhowrista tayada somalilan oo si joogta ah shaqaalo kormeera ugu soo dirta warshadda sida uu ii sheegay madaxa xafiiska xidhiirka dadweynaha ee warshaddan magan siddeed iyo soddon dhalinyaro ayaa hadda ka shaqeeyay warshaddan kuwaasi oo kala qaabilsan riqidda dalagyada baakayjinka iyo suuqgeynta waa markii u horreysay ay helaan beeralayda somalilan warshad lagu sameynayo cunnada dalagyada gudaha ka soo baxda oo ay iibinayaan dalagyadii uu ka soo baxay beerahooda ilyaas cabdi cali radio ergo hargeysa